magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa laga daafuray suuq cusub oo lagu iibin doono khudaarta noocyadeeda kala duwan munaasabada lagu daafuraya suuqan ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka puntland agaasimaha waaxda dalxiiska agaasimaha waaxda saadaasha hawada puntland aas-aasayaasha suuqa iyo qeybaha kale ee bulshada aas-aasaha suuqa abshir maxamed ayaa ka warbixiyey ujeedka loo daafuray suuqan iyo waxyaabaha lagu iibin doono suuqa weyn aan garowe ka furnay oo aan ugu talagalnay in bulshada reer garowe ay halkan ka adeegtaan annagoo ku haynaa badeecooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin qarihii batiiqii yaanyadii basashii bocorkii iyo gallaydii iyo waxa weeyaan isbaaskii barbaroonigii dhammaan qudaar badan oo macnihii kala duwan aana halkan ku soo koobi karin wakhtigan hadda la joogo waxaa noo soo gocay qarihii iyo batiiqii iyo bocorkii iyo gallaydii waxa weeyaan qaraha oo kale waxaa la odhan karaa ilaa shan iyo toban kun oo xabbo waa gaarayaa qadarka batiiqa sidoo kale hadduusan kaba badnayn marka wax soo saarka intaa la eg waxa weeyaan waxaannu ku gelinay juhdi iyo tacab waxaan ugu talagalnay reer puntland inay kaga kaaftoomaan qudaarta bannaanka uga imanaysa ama waddanka dibaddiisa laga keenayo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha waraabka maamulka puntland cabdikariin maxamed cusmaan oo daafuray suuqa ayaa bogaadiyey maamulka suuqan
runti sharaf bay noo tahay abshir oo ah abuurayaashii hal abuurayaashii ama asaasayaashii suuqan qaza fruit and vegetable market aad baan uga mahad celinaynaa inuu maanta nagu casumo oo aannu soo booqanno marketka ay magaalada garowe ka fureen iyagoo ku soo bandhigay wax soo saarkii ay beertooda ka soo saareen iyagoo muddo soo waday maantana aad mooddo inay xilligii midhodhalka ugu qiimaha badnaa inay joogto insha allaahuna ay iska soo dabadhici doonaan hadda waxaa yaalla dalagyo kala duwan qarihii baa yaalla batiiqii baa yaalla bocorkii baa yaalla sida muuqatana ay noo sheegeenna in ay dalagyadii kale qudaarta ahaa yaanyadii basashii koostadii barbaroonigii iyaguna inay khadka ku soo jiraanoo dhaqso ay suuqa soo geli doonaan bogaadinta aan ku bogaadinayo walaalahaya hantida ay geliyeen naftooda ay u quureen inay dhulkooda iimaansadaan oo wax kala soo baxaan ayna xaqiijiyaan dhulkoodu hodan inuu yahay ka wasaarad ahaan annagu waa ku dhiirigelinaynaa waxayna mudan yihiin in lagu ammaano oo lagu sharfo in wax alla wixii looga fududayn karo loo fududeeyo suuqan ayaa ka mid noqon doona suuqyada lagu iibiyo khudaarta ee magaalada garowe kaasi oo ka qayb qaadan doono wax soo saarka beeraleyda puntland maadaama ay u helayaan suuq ay u iibgeeyaan